bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamed wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu الnahyi can talaqi الrukbaani waana baycahu marduud baabu nahyi baabu bayaani اnahyi nahyigii caddayntiisii ayuu u baab yahay can talaqi rukbaani layska reebay safarka in lala kulmo oo magaalada korkeeda lagula kulmo intaynan soo gelin oo sicirka aysan ogaanin wa anna beycahu beeciisuna marduudun inuu yahay beeciisuna inuu marduud yahay qofkii sidaa wax ku gato lianna saaxibahu maxaa yeele qofkiisa caasin weeyaan mid caasiyey aatimun oo dembaabay idaa kaana bihi caaliman idaa kaana haddii uu yahay qofka sidaa wax u gatay bihi nahyigaani ama xukunka mas'alada caaliman mid og haddii uu ahaa wa huwa khidaacun waa dhagar iyo khiyaano weeyaan filbeyci beyca dhexdiisa ah waalkhidaacu dhagarta iyo khiyaanadana laa yajuusu ma bannaano tarjamadan marka imaamu lbukhaari wuxuu tarjamanayaa mas'ale ka mida buyuucda la reebay ee manhiga ah buyuucdaasina waxa ay tahay qofku inuu safarka magaalada bannaankeeda ku gaado oo meelaha uu kula kulmo oo meeshaas wax uga soo gato suuqii markaas isagu uu keeno ayb sababtana waxa ay tahay qofkaas baa'ica ayaa loo danaynayaa alaabta wato intuunan suuqa soo gelin sicirka ogaanin haddii kor wax looga soo gato xoogaa qarar iyo dagitaana meeshaas ku jiro qararkana iyo khiyaanaduna beeca iyo keyrkiisba waa ku reeban tahay masaladaasuu marka bukhaari uu tabwiibkan ama baabkan guntidiisa uu ula qasday marka wuxuu yidhi waana beycahu marduudun wa anna beycahu marduudun laba macna ayay lahaan kartaa inuu ka wado beecu waa marduud bimacnaa maba ansixinba beecaas ninkii magaalada korkeeda dadka ugu tago ee meeshaas wax uga soo gato dadka safarada iyo waxaas ah dadkan gaadleyda iyo siday yeelaan oo kale yeelo beeciisu waa marduud inuu ka wado maba ansixinba beecaas waxaa kaloo dhici karta inuu ka wado wa anna beycahu marduudun beeciisu waa marduudo waa la celinayaa haddii uu baa'icu doorto sidaas macnahaas dambaana xoog badan inkastoo culummada qaar ay ku tageen macnaha hore haddana beeca sidaa wax lagu kala gato beec ahaan waa ansaxayaa lianna axaadiidta waxay tilmaameen mas'aladan ku soo aroortay qaarkood ninkii bannaanka lagula kulmo wax laga soo gato suuqa yimaado sicirka ogaado khiyaaruu leeyahay uu yihi nebiga sal l slam marka beecu waa marduud in ikhtaara saaxibuhu ninkii badeecada iska lahaa ee beeca isagu markaa galay ee wax laga soo gatay ee sidaas loo khiyaanay hadduu ogaado lacag yar in wax looga iibsaday waa iska celin karaa ee macnuhu maahan beeca marduuda maba ansixin ma laga wado beecu hadduunan asalba ansixin waa khiyaaruu leeyahay lama dheheen khiyaar waxaa la siiyaa wax ansaxo ayb waxaa kaloo bacdu ahlilcilmi dheheen bukhaari waxaa dhici karta inuu ka wado beeca maba ansaxaya ee haddii sidaa uu ka wado ciladuna ay tahay waa khiyaano sow iskama hor imaanayso xadiidkii tasriyada oo aan shalay soo akhrinay tasriyada iyo gaaxinta iyadaba khiyaano waay haddana iyo sir iyo dagid waay haddana maca daalika beec ahaan waa u ansaxday khiyaarna waa ka furnaay tanna sidoo kale waay marka ayb axaadiidta muslim iyo keyrkii ay warinayaanna waa ku soo aroortaye laa talaqaw ljalaba dadka badeecada keeno suuqa korkiisa ama bannaankiisa magaalada bannaankeeda ha kula kulminina faman talaqaahu qofkii kula kulmo fashtaraa minhu wax ka soo gato fa idaa ataa sayiduhu xoolahaas ninkii iska lahaa hadduu yimaado asuuqa suuqa fa huwa bilkhiyaari muslim sidaasuu weriyey meeshaa marka waxaad ka garanay beecu waa ansaxayaa laakiin waa ku dembaabayaa qofka haddii laakiin la yidhaha meeshan waa layska reebay nahyi baa yaallo wanahyu yaqtadi alfasaad haddii la yidhaahdana nahyigu waxaa la dhahayaa fasaad wuxuu keenaa shayga hadduu cayntiisa usoo laabanayo ama lawaasimtiisa oo usoo noqonayo halkaanna marka beeciina uma soo noqonayo lawaasimtiisiina uma soo noqonayo arkaantii beeca waxba kama dhinna shuruudii beeca waxba kama dhinna nahyigaani uu saamaynayaa ma jirto sidaa darteed marka waa xaaraam haddii wax lagu kala gato laakiin khiyaaray ku xiran tahay oo ninkii sidaa wax looga gatay baa'ica isagu khiyaaruu leeyahay haddii sicirka uu ogaado waa iska celin karaa lacagtaadii hooye war isii waxayga waa dhihi karaa ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabdulwahaab wahuwa bnu cabdilmajiid althaqafiyu qaala xadaanaa cubaydullaahi alcumariyu can saciid bni abi saciidin can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal naha nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu reebay can italaqii safarka in lala kulmo magaalada korkeeda lagula kulmo wa an yabiica xaadirun mid reer magaala inuu wax u gado libaadin mid reer baadiye ah shalan masaladan dambe aan soo marnay ayb xadiidkanna marka nebigu wuxuu reebay cani talaqii talaqigaasi waa kee magaalada bannaankeeda ama afkeeda hore qofkii wax looga soo gato ee suuqa badeecada u soo waday ayb in markaa wax laga gato iyo in wax laga gadana waa isku miday dheheen culummadu ayb qaala xadaanaa cayaashu bnu lwaliid wahuwa araqaam qaala xadaanaa cabdulaclaa huwa bnu cabdilacla saami qaala xadaanaa macmarun huwa bnu raashid abuu curwa can ibni taawuusin wahuwa cabdullaahi bni taawuus ibni kaysaan alyamaani can abiihi qaal sa'altu bna cabbaasin ibnu cabbaas baan su'aalay buu yidhi radia allaahu canhumaa maa macnaa qowlihi waa maxay ilaahay yacnii qowlka nebiga macnihiisa laa yabiicanna xaadirun libaadin nin reer magaala reer baadiyayowna waxba u gadin faqaala waxa uu yidhi laa yakuunu lahu simsaaran dallaal u noqon maayo marka meeshaanna bukhaari wuxuu ka wadaa nin reer magaala reer baadiye wax uma gado dallaal uma noqdo dalaalku marka ujirow qaataa isaga laakiin ninkii aan ujro ka qaadanaynin inuu u gedi karo ayuu qabaa imaamulbukhaari shalanna masaladaas ka soo hadalnay ayb marka taas iyada waxa loo danaynaya waxay ahayd dadka ninkan reer baadiyaha markuu alaab la soo galo xoogaa raqiis iyo ayuu gadayaa waa laga gadanayaa dadkay faa'iido u tahay laakiin haddii bakhaarkan lagu xaseeyo ama dukaanka ee tartiib tartiib loo gado xoogaa sicir barara dadka ku dhacayo middan dambe ee iyadoo hadda baabkan hadda aan haynana oo sababka loo reebay safarka in bannaanka lagu gaadana qofka musaafiriintae dadkan reer baadiya wax keensanayay dhib ku tahay iyagoon sicirkii ogaanin in daf wax laga siisto oo laga gato iyagay dhib ku tahay marka shareecada cadaaladeeda fiiri labadii qolaba marka waa ilaalisay maslaxadooda marka qawaaniintan hadda jirto ama kuwa ganacsi ha noqdaan ama ha noqdaan kuwo kuwo kaloo jinaa-iyaad loo sameeyey ha noqdaan waxay doonaanba ha noqdaane marnaba sharciga ilaahay ma la mid noqon karaan maxaa yeele ilaahay sharcigiisu wuxuu ka yimid alla caliim ah xakiim ah oo haddana raxiim axwaashii addoommada say tahay iyo say noqon doonto isagaa og isagaa dadka u naxariis badan isagaa xikmad badan oo shay walbaa booskiisa dhigaayo laakiin bani aadamku say la tahay unbuu fiirinayo cilmigiisu waa qaasir naxariistiisu waa qaasir xikmadiisu waa qaasir marka dadkiina maanta qawaaniintaasay daba ordaayaan sharcigii marka xalaasha ahaay ee ilaahay xaggiisa ka yimidna waa ka cararaya qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanii taymiyu can abi cuhmaan wahuwa nahdiyu cabdiraxmaan ibni mul can abi can cabdillaahi radia allaahu canhu qaal man ishtaraa muxafalatan ibnu mascuud waa cabdullaahiga marka man ishtaraa qofkii iibsada muxafalatan neef la gaaxiyey falyarudda ha celiyo macahaa maceeda saacan suus qaala waxa uu suus timiraya qaala wanaha nabiyu sala allahu calayh waali wasalama ibnu mascuud waxa uu yihi nebigu wuxuu reebay can talaqi lbuyuuc buyuucda in lala kulmo kor lagula kulmo qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa tinniisiyu qaala akhbaranaa maalikun can naaficin can cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalama qaal laa yabiicu bacdukum qaarkiin yownan ma gadaayo yacnii yaanu gadi calaa bayci bacdin qaarka kale beecooda korkiisa walaa talaqow silaca badeecooyinkana ha la kulminina oo bannaanka magaalada ha kula kulminina xataa yuhbata bihaa ilaa loola soo hoobto ila suuqi suuqa loola soo hoobto ilaa suuqa la keeno hagadanina bannaanka ha kula kulminina meeshaa marka xataa yuhbata bihaa ila suuq haaye ayayna tusee haayada marka nahyigaa ku xiran nahyigan oo in dadka safarkaa la gaado oo bannaanka magaalada lagula kulmo ilaa intee layska xarimo layska reebayna ilaa alaabta suuqa la keeno haddii suuqa lasoo joojiyo alaabta ee ninka markaa laga gato beec saxa waa khiyaarna hadhow ma yeelanayo leanna markuu suuqa yimaado sicirka waa ogaa karaa haddii isagu uu isagoo sicirka ogaan karo ou iska ilduufo isagii nasiibkiisu waa markaas marka xataa yuhbata bihaa ila suuq gaayada nahyigaas ku egyahay ayaa laga qaadanaya wuuna baabayn doonaayo baabun muntaha aljalab ayuu dhihi doona muntaha talaqii ayuu baabka kan ku-xiga ku keeni doonaa meeshaan marka uu yidhi laa talaqaw rukbaan safarka yaan lala kulminta uu leeyahay arukbaantu marka jamcu jamaca waxba macnaa ma laha oo haddii hal nin ee safar fara badan iyo hal nin oo musaafiroo raakiba oo alaabtiisii ku wato dameer ay u saaran tahay ama faras u saaran tahay ama baabuur u saaran tahay hal ha ahaado ama dad badan ha ahaadaane jamcu waxba shardi ma aha leanna lafdiga laa talaqaw rukbaanay ku timid rukbaankaasi marka jamcaasi waxba ma aha hal iyo dad badan waa isku mid gaadiidka laftirkiisaa shardi maahan ogow ninku asoo badeeco yar gacanta ku watoo soo socda haddaad ka hor tagto waa la mid un laa talaqaw rukbaantii waad joogtaa weli leanna macnaha la fiirinaya mana gaadiidkan la saaran yahay iyo dadkan tiro badnaantooda iyo wax macnaa iyaguma samaynaysa macnahana waxaa weeyaan dadka inaan la gaadin oo aan beeca lagu gaadin haddaba marka isagoo lugaynayo aada la kulantay isagoo baabuur wata haddaad la kulantay iyagoo hal ah iyo isagoo hala iyo iyagoo badan haddaad la kulanto waa isku wada mid waxaasoo dhan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan muntaha baabu muntaha atalaqi baabu bayaani muntaha talaqi la kulankaas oo badeecada in bannaanka lagula kulmo layska reebay meesha uu ku yooloobayo oo ku dhammaanayo oo meesha haddii la soo gaaro nahyigii uu dhammaaday oo ninka uu wax gadan karo qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abuu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa juwayriyatu wahuwa bnu asmaa juwayriyatu bnu asmaa can naaficin can cabdillaahi radia allaahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahay natalaqa rukbaana safarka inaan la kulmaynay marka kunnaa natalaqa rukbaana safarkaan la kulmaynay waa mulaq itlaaqa marka meeshaan ku jiro wuu fasiri doonaa bukhaari fanashtarii minhum waxaan ka iibsanaynay adacaama cuntadaan ka gadanaynay fanahaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu naga reebay an nabiicahu inaan gadno cuntadaas aan gadannay xataa yublaqa bihi ilaa lala gaaro suuqu acaam ilaa yacnii suuqa cuntada suuqeeda ilaa lagala galo xadiidkan marka waa mushkil oo ishkaalku meesha ugaga jiraa waxay tahay hadda waxaan soo marnay badeeco in lala kulmaa bannaanka lagula kulmaa in la reebay aan soo marnay kanina wuxuu leeyahay xadiidkan ibnu cumar waxaan la kulmi jirnay safarka markaasaa haddana nebigu ou naga reebay meeshii aan wax uga gadannay inaan kusii gadno suuqa geeyu nebiguna amrey see marka labada xadiid loo jamcinayaa kuwii hore iyo kan qaala abuu cabdillaahi imaamu lbukhaari isagaa jamcinaya wuxuu yidhi haadaa kan oo talaqiga ah fii acla suuqi waay suuqa korkiisa waay fii acla suuqi suuqa korkiisa waay wayubayinuhu waxaana caddaynaya xadiidka cubaydillaahi baa caddaynaya aawo xadiidka cubaydillaahi kan soo socday qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can cubaydillaahi qaal xadaanii naaficun can cabdillaahi radia allaahu canhu qaal kaanuu waxay ahaayeen yabtaacuuna acaama cuntada ayay iibsanayeen fii acla suuqi suuqa korkiisa meesha suuqa ugu shishayso ayay ku iibsanayeen dhexdeeda fayabiicuunahu way iibinayeen marka fii makaanihi wixii ay gateen ayay dib u iibinayeen fii makaanihi meeshii ay ku gateen fanahaahum rasuululahi sal l slam nebigu waa ka reebay an yabiicuuhu inay iibiyaan fii makaanihi meeshiisa inay ku iibiyaan xataa yanquluuhu ilaa ay raraan oo ay baqaaradooda iyo maqaasiimadoodii guryahooda ay geystaan idan marka kunaa natalaqa rukbaana iyo wuxuu ku fasiray fii acla suuq meeshaa marka xukunka laga qaadanayo waa maxay dadka safareyda ah siday u soo socdaan hadday magaaladii soo galaan oo suuqa afkiisa hore ay soo galaan bis waay marka waa lala kulmi karaa nahyigii meeshaasuu ku egyahay suuqii inay gudaha usoo dhaadhacaan qasab ma aha ayb matalan suuqan bakaaro oo kale afkiisa ugu shishay afgooyay ka imaanayaan matalan afka ugu shishaysa meesha lugta laga soo saaro suuqii bakaaro hadday soo galaan ninkii meeshaas wax uga gataa waa saxsan yahay lianna biimkaanihi inuu wax yar socdo sicirka iska weydiiyo suurtagalay u tahay soo maaha la mid maahan in lagula kulmo ceelasha iyo meelahaas wax looga soo gato lianna halkaas iyo suuqa waa cuslaysan karaa qofka xoogaa laakiin ninkiioo suuqa afkiisii taagan maanta inuu intuu suuqii soo galo sicirkii iska weydiiyo isaga iyo doqonnimadiisa waa taas wixiisa qof aduu iska tuuraayo qof wax u celinayo ma laha oo markaan yacnii suuqa korkiisu yaa shardi ah in lasoo gaaro dhexdiisa qasab ma aha dhexbartankii inuu istaago shardi ma aha xadiidkan marka macnihiisu saas talaqiga ibnu cumar marka uu sheegayana kaas waaye safarkan ka hortegaynay waxaan kula kulmaynay buu leeyahay suuqa afkiisa kore afkaa koraan marka wax uga gadanaynay nebigu marka beecaas waa ogolaaday laakiin maxaa laga diiday inay meesha kusii iibiyaan haddana wixii ay meesha ku gateen inay kusii iibiyaan ilaa ay raraan waa la fahmaan malayna labada xadiidna marka waa isku fasiray imaamu albukhaari marka wuxuu leeyahay fadalla calaa ana atalaqi aladii lam yunha canhu inamaa huwa maa balaga suuq ibnu cumar talaqiga uu sheegaayo een la reebin waa wixii suuqa afkiisa soo gaaro walxadiidu yufasiru bacduhu bacdan xadiidkana isagaa isfasirayu yii qaarkii qaarka kale ayuu fasirayaa wadaca adaxaawiyu tacaaruda fii haatayni ariwaayatayni wa jamaca baynahumaa biwuquuci darari liasxaabi asilaci wa cadamihi isaga wuxuu leeyahay daxaawi labadan xadiid waaba iska hor yimaadeen tacaarud ayaa jiro wuxuuna ku jamciyey waxaa la fiirinaa dhib dadka badeecada wata dhib inuu gaaro iyo in dhib aanu gaaraynin haddii dhib uunan gaaraynin laa ba'sa in lagula kulmo magaalada korkeeda xataa bannaanka haddii dhib uu gaaraayana ma bannaano saasuu isagu yidhi laakiin saas waa laga xoog badanya sidaan bukhaari oo ku fasirayaa saxsanoo talaqigan ibnu cumar uu samey jiray waa fii acla suuq kan la reebayna waa magaalada bannaankeeda labada labayba kala yihiin ayb baabun ida shtarada shuruudan fi lbeyci laa taxilu ida shtarada haddii uu shardisto shuruudan shuruud fi lbeyci beyci dhexdiisa uu shuruud ku shardiyo shuruuda oo yani laa taxilu aan xalaaloobeyn ayb macnaha marka waxay ka dhigan tahay hal yafsudu lbeycu bidalika am laa shuruuddaas beeca ma fasaadinaysaa beeca maku fasaadaya mase maku fasaadayso qala xadaثna cabdالlahi bn yuسf qala akhbarana malik can hishaam bni curwata can abihi can caaئiشhaةa radي اllahu canha qaalat jaaءatnii bariiratu bariiro ayaa ii timid faqaalat waxay tidhi kaatabtu ahlii ehelkaygii ayaan la kitaabaystay kaatabtu ahlii aniga iyo iyaga waxaana dhex martay mucaamalo oo ah mukaatabo oo ehelkaygii marka yani ayaan la kitaabaytamay kitaabaduna waxay ta intaas haddaad keento xora tahay calaa tisci awaaqin toddoba wuqyadood ayaan ayaan kula kitaabooday fii kulli caamin sanad kasta oo wuqiyatan calaa tisci awaaqin calaa tisci awaaqin sagaal wuuqiyadood ayb fii kulli caamin sanad kasta wuuqiyatun hal wuuqiyad ayaa dhexdeeda aan bixinayaa fa aciiniinii ee ii kaalmay caaisha haddaad tahay faqultu waxaan idhi in axabba ahluka ehelkaagii hadday jeclaadaan an acuddahaa lahum inaan u tiriyo wayakuuna walaa-uki walahaagiina lii aniga aan saa ku yeesho waa ku iibsanayaa kadib aan ku xoraynaya walahaagiisaan aniga ku yeesho facaltu waa samayna saas ayb fadahabat bariiratu bariira way tagtay ilaa ahliha ehelkeedii ayay u tagtay faqaalat lahum waxay ku tiri arrinkiibay u sheegtay fa abow daalika calayha waa ka diideen ayb fa jaa-at min cindihim agtooday ka timid wa rasuululahi sal ly slam nebiguna jaalisun oo fadhiyo dadkii marka waxay tihi war waa la idiin tirinaya welihii saa ha noqdo waa diideen waxay yidhaahdeen naga gado hanaga kaa gadato welihiina annaga aan yeelan ayb faqaalat waxay tidhi caaisha markaa innii caradtu daalika fajaءat min cindihim agtoodii ka timid oo rasuulu lahi sal l slam jaalisu nebiguna uu fadhiyo faqaalat waxay tidhi innii qad caradtu daalika calayhim arrinkaa baan u bandhigay faabow way diideen ilaa an yakuuna alwalaa'u lahum waluhu inay iyagu yeeshaan maahan fasamica anabiyu sal l slam nebigu wuu maqlay faahbarat caaishatu caaisha waxay u sheegtay annabiya sala allahu calayh ali wasalama faqaala waxa uu yidhi khudiihaa qaado qaado oo iibso yacni washtariطii lahum اlwalaa'a walahana iyaga u shardi fainama alwalaa'u liman acta walaha waxaa iskale ninkii wax xoreeya marka washtariطii lahum اlwalaa muxuu ka wadaana haddaad doonto inaad u shardiso iyo inaadan u shardinin isku mid lah haddaa u shardisana waxba ma bedelaayo haddaadan u shardininna maba u shardinin yacni shardigaas ayaa shardi aan jirin waayaba shardigu marka haddii shardi aan jirin uu yahay wujuuduhu ka cadamihi inuu joogo inuunan joogin isku hal waay oo yacnii inay caaisho u shardisaa waxay ku helayaan iyaga male fa inama alwalaa'u walaha liman actaqaa qofkii wax horeeyaa iska leh fafacalat caaishatu caaisha waxay sidii bay yeeshay uma qaama rasuulu lahi sal l slam nebigii waa kacay fi nnaasi dadkii buu ka dhex kacay faxamid allaha waahnaa calayhi ilaahay buu mahadiyey waana ammaanay uma qaala waxa uu yidhi amaa bacdu intaa ka gadaale maa baalu rijaalin rag xaalkoodu waa maxay yashtariduuna shuruudan shuruud shardisanayaan shuruudda oo leysad aan ahayn fii kitaabi illaahi fii xukmi kitaabi illah shuruud xukunka kitaabka alle xukunkiisa aan ku sugnayn dad shardisanaya xaalkoodu waa maxay maa kaana min shardin maa wixii kaana ahaaday min shardin shardi ah laysa fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa dhexdiisa aan ahayn fa huwa baatilun waa baatil wain kaana mi'ata shardin boqol shardiba ha ahaado faqadaa'u llaahi ilaahay qadihiisa axaqu xaqnimo badan wa shardullaahi ilaahay shardigiisa awsaqu adkaanshiyo badan oo shardiga allah wax la adkeeyo la xiro ah oo adag oon laga bixi karin wa inama alwalaa'u welihina liman actaqa qofkii xoreeya iskale marka wuxuu ka rabaa beecu haddii marka shuruud ay ku timaado ayb shuruuddaas marka beecii ma hallaynaysaa iyo mafasaadinaysaa ujeedkiisu marka waxaa weeyaan bukhaari annahyu yaqtadi alfasaad ayb mar haddii nahyiga uu fasaad keenayana beeci waa fasaadaya ma fasaadaya ma samay halkan marka shardigii isagoo hallaysan oo aan kitaabka alla waafaqsanayn ayaa haddana wax lagu kala gatay shardigii baa laaqi laga dhigay beecina waa ansaxay shuruuddu marka dhowr qaybooday u qaybsantaa shardi waxaa jiri karo caqdiga laaqi ka dhigaayo iyo shardi caqdigu ou shardigu laaqi noqonayo caqdiguna ou saxiix iska yahay ayb kitaabu shuruud aan ugu tegeyna oo culamada marka waxay yidhahdaan shardigu haddii uu u soo noqonaayo maqsuudka caqdiga caqdigan maqsuudkiisa shardi kastoo baabi'inayo wax la oofiyaa ma aha wax jirana maaha haddii marka shardigu laakiin maqsuudka uunan u soo noqonaynin waa shardi iska saxuu noqon karaa kitaab gaaruu marka shuruudda iyo meelaha marka uga hadlay halkaasaan marka wuxuu shuruuda kaga hadli doona qال xdثnا cبداللh بن يوسف qال أخبرnا mالك عن نافع عن cبداللh بن cمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنiiن أن عائشhaةa أma المؤمiنiiنa أراadad waxay doontay أn تشhتريa jاaرية gabar inay iibsato fتcتiqahaa ay xorayso faqاala أهلhaa ehelkeedii waxay yidhaahdeen نaبيicukihaa waan kaa iibinaynaa عalىa أna ولاءha lana waxaan kaaga iibinaynaa walaheeda inaan annaga yeelanaya fadakarat dalika lirasuuli illahi sal ly salam arrinkaabay nebiga u sheegtay faqaala waxau yidhi laa yamnacuki daalika kaagaasi younan kaa celinin fa inama alwalaa'u liman actaq shardigaa ay shardisteen waxba younan kaa celinine waxaagii gada ee xoree gabadhaan walahana waxaa iskala ninkii wax xoreeya baabu bayci tamri bitamri baabu bayaani xukmi bayci tamri bitamri timirtii in la gado oo timir lagu iibiyo xukunka ku soo aroora caddayntiisiibuu u baab yahay qala xadaثna abulwaliid wahuwa hishaam bn cabdilmalik aطayaalisiyu qala xadaثna leytu can ibni shihaabi can malik bni ws samca cumara radia allahu canhumaaba wuxuu ka maqlay can اnabiy sal ا slama qaal alburu bilburi alburu burkii yubaacu waa la iibiyaa bilburi baa lagu iibiyaa qamadii riban alburu burkii bilburi lagu iibiyo riban weeyaan ribo ilaa haa wa haa maaha ilaa an yakuuna maquula fiihi haa wa haa saasaa u qadara haaa iyo haaa macnaheedu marka waa ismu ficil ibnu maalik saasuu yidhi waa ismu ficil macnihiisuna waa khud ilaa haaa wa haaa khud waa haaa macnaheedu waa khud qaado kalena khud buu dhahay ho iyo ho marka haaa wa haaa haddii khud ay ku la macno tahay ilaa marka laga dabamariyo laabudda in isim lasoo qadaro isimkaas marka laga dabamariyo khudda iyo haada marka waxuu noqonayaa buu yidhi ilaa haaa ilaa maquulan fiihi ama ilaa baycan maquulan fiihi haaa wahaa alburu burkii yubaacu bilburi bur lagu iibiyaa riban weeyaan ilaa baycan beec maahane beeca oo maquulan fiihi lagu yidhi dhexdiisa haaa wahaaa lagu yidhi khud wa khud lagu yidhi hoo iyo hoo beec lagu dhahay dhexdiisa maaha oo yacni haddii hoo iyo hoo lagu yidhi beeca dhexdiisa sax waayo markaas haddii kalena waa ribo ayb waxaa qofku isweydii karaa bur iyo bur qamadii iyo qamadii in laysku bedelaa maxaa keeni karo wax badan baa keeni karo waxaa keeni karo qamadigu isku nooc maaha nin baa noocaan haysto nooca kalou rabaa isbedelaa dhacaya marka waa kala bedelanaya soo maaha waa suurtagal timirtii waa la mid iyada ayb lacagaha waa la mid laftirkeeda ninaa boqol dollar dhiibaayo shan labaatanaadou rabaa waa dollar iyo dollar le weli la joogaad ogow say ku dhici kartaa marka lama dhihi karaa suurtagal wshaciiru bishaciiri washaciiru shaciir yubaacu bishaciiri lagu iibiyo shaciir kale heed heed lagu gadaa riban weeyaan ilaa haaa wahaaa ilaa baycan maquulan fiihi haaa wahaaa beec lagu yidhaahda dhexdiisa hoo iyo hoo maaha watamru bitamri timir timir lagu gadaana riban weeyaan ilaa haa wahaa tarjamadii xadiidku waa iska waadix baabu bayci zabiibi bizabiibi waacaami biacaami zabiib zabiib lagu gado cunto cunto lagu iibiyo xugun kusoo arooray cadayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can naaficin can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal l salama nahaa can ilmusaabanati nebigii wuxuu reebay musaabanada beeca layada wlmusaabanatu musaabanana baycu hamari mirihii oo la gada waayo bitamri timir dhulka taal lagu gado timir geed saaran oo miro ah mid dhulka taal in lagu iibiyo ayb wlmusaabanatuna baycu hamari mirihii gadidiisa wa timir geed ku taalloo miro ah baa la gadaa bitamri lagu gado timir keylan makiilan la cabiray timir cabiran oo dhulka taal oo iyadu beegan intan dhulka taallan kaa gaday oo intaasoo beeggeedu la eg yahay intaas waxaan kaaga gatay middaas geedka ku taalla meeshaa marka maxaa loo reebay waxaa loo reebay ribaa laga cabsana lanna labadii timir iyo timir waa isku jinsi isku jinsi hadday yihiinna waxaa shardi ah inay isla ekaadaan tan waa la og yahay keylkeeda laakiin midda geedka saaran beeggeeda yaa yaqaan lama yaqaan weliba rudabku waxaa dhici karta waa nuqsaamaada biyaha ku jiro markuu biyihii uu ka qallalo culayskii waxbaa ka dhacayo marka lama garan karo marka waxaa la yidhaha marka aljahlu bilmusaawaati isla ekaanshiyahoo laga jaahil noqdo kalmufaadalati ilami shaygan inay isla eg yihiin haddii laga jaahil noqdo kalmufaadalati ayagoo kala badan oo kala wa qaacido waa fiqhiya xadiidkuna marka taasaa qaacidadaas xadiidkaanaa laga qaatay laakiin waxaa la ruqseeyey oo suurada ka baxaysaa waxa ay tahay bayculcaraaya bayculcaraayada noo imaan doonto iyada intaasaa laga soo reebay tanaa laga soo reebay oo wuxuu dhihi doonaa sheekh xamsatu awsuq wixii ka yar dadka baahanee dhibaatada marka u qabo waa loo ogolaaday meel jaddan baanu ku sheegi doonaa bayculcariya insha allahu tacaala wa baycu zabiibi zabiibka beeciisii ayuu reebay bilkarbi cinab lagu iibiyo ee cinabku markuu geedka saarany qoyan yahay waa cinab markuu qalalana wuxuu noqdaa zabiib marka isagoo qallalanoo beeg leh in lagu iibiyo mid geed saaran kaylan oo makiilan la beegay lama qaala xadaanaa abunucmaan qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sal l slama nahaa can ilmusaabanati qaala walmusaabanatu an yabiica ahamara bikaylin mirihii inuu ku gado bikaylin wax beegan wax beegan in zaada hadduu ziyaado falii anaa iskale buu dhahaya wain naqasa hadduu nuqsaamana facalaya anaa la iisoo raacana wixii nuqsaana anaa korkeyga ay tahay ziyaado wixii ana waa iisoo celinaysa anaa iskale kaas marka lama rabo muqaamaradaas ma ma la rabo oo aljahlu bilmusaawaati kalmufaadalati mufaadalo unbay la mid tahay marka mar haddii isla ekaanshiyihii laga jaahil yaha mufaadalo iyagoo kala badan unbaa lagu xisaaba qaala waxadaanii zayd bnu haabit ana nabiya sal l slama rakhasa fi lcaraaya nabiga cariyadii ayuu ruqseeyey bikharsihaa doraskeeda ayuu ku ruqseeyey cariyada marka waxay tahay dadka masaakiinta ah rudab inay cunaanay iska jecel yihiin rudabkana nin beer leh unbaa heli karo sharciga marka dadka masaakiinta si loo kabo qalbigooda ayaa waxau yidhi dadka masaakiintaa xilliga rudabka iyo ou soo go-ayo la cunaayo timirtii qalalnaydo ayagu ay heli kareen ha ku beddeshaan middaas geedka ku taallo qoyan si ay dadkaas rudabka ula cunaan marka ninba u imaanayaa laba geed oo kale timirta ku taallo rudabkaa la qiyaasayaa khamsatu awsuq ka yar baa la fiirinaa wuxuu leeyahay marka hoo intaanu timiraan ku siinayaa qallalan qaado labadaas geed rudabkiisa aan gurta iyo si haye beddelo taas waa la rugseeyey iyaga tafsiir kalena waa leedaha baabboonu gunti doonaa tafsiirkaas halkan marka tarjamadii xadiidku isma lahayd moodaan baycu zabiibi bizabiib waacaami biacaam bay ahayd musaabanuuna ka hadlay imaamu albukhaari marka wuxuu leeyahay bacdi duruqi xadiidkan duruqdiisa qaar ka mida ayaa acaamu biacaam ay ku jirtaa caadada bukhaarina marar badanaan sheegno waxaa weeyaan mararka qaar xadiidka duruqdiisa macno ku jiro ayuu tarjamo ka dhiganayaa mana sheegaayo dariiqaasna ma keenayo dariiq kale ayuu ku warinaya baabu bayci shaciiri bishaciiri heed heed lagu gado qaala xadaanaa cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can ibni shihaab can malik bni aws qaala akhbarahu anahu iltamasa sarfan annahu iltamasa wuxuu dalbay uu raadiyey uu goobay sarfan sarif bimi'ati diinaarin boqol diinaar ayuu ku goobay yani sarif sidiisa waxaa la yidhaahdaa diinaar iyo dirham marka laysku bedelayo isaga marka diinaarkiibuu haystaa marka wuxuu rabaa dirham fidau rabaa fida fadacaanii dalxatu bnu cubaydillaahi baa ii yeeray marka fataraawadnaa waan gorgortannay fataraawadnaa yacni beecii baan ka hadalna daalic naazil waa gorgortannay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya dadka ahlu fadliga beec hadday tahay in la gorgortami karo intaas iga sii maya lagaama sii kara intaan baa lagaa siinaya waxba ma u dhibayso sharaftiisa iyo wanaagiisa xata starafa minii ilaa uu iga sariftay ayb xata starafa minii ilaa uu iga sariftay fa akhada dahaba dahabkiibau qaatay marka dahabka maalik ibnu owsaa watay maalik wuxuu rabaa marka sarif dalxana marka wuxuu wataa fidadiibuu haystaa asaga ayuu leeyahay fidadii inuu bixiyaa laga rabaa dalxa dahabkiibuu marka qaatay dalxatu bni cubaydillah yuqallibuhaa isagoo gedgedinayo fii yadihi gacantiisoo sidaa dahabkii kudha ku gedgedinayo uma qaala waxa uu yidhi xataa yaatiya khaasinii waa ku heshiiyeen sarifkii ninka khaazinkayga oo qaadimkayga ilaa uu ka yimaado min alkaabati qaabada meesha la yidhaha ilaa uu ka imaado qaabada meel magaceeda khaadimkaygiibaa qaabada jiro fidadii iyo wixii hayee intuu ka imaanayo sugoo isagoo halkaasuu jiraa buu leeyahay dahabkiina gacantuu ku haystaa labadii shay marka midaa maqan midaa gacanta hadda lagu haayo wa cumaru cumarna yasmacu daalika oo uu maqlayo arrinkaas uu maqlayo fa qaala waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa tufaariquhu inaadan ka tegaynin xataa ta'khuda minhu ilaa aad ka qaadato ma iska tegi kartid uu yidhi ilaa aad ka qaadato waxaagii oo aad ka guddoonto qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxa uu yidhi addahabu bidahabi dahab dahab lagu iibiyaa riban ribo weeyaan ilaa haaa wa haaa ho iyo ho in laysdhahayo oo hadda laftirkeeda marka dahab dahab lagu iibiyaa marka waa dhacdaa waxaa laga yaabaa dahab ama jajab yar oo ku jiro amase nooc markaas aan la rabin oo kale inuu qofkan haysto oo dahab kaloo suuqa yaallo oo rabo waxay samaynayaan marka dukaankiibuu tegaa dahablihii kiisaana la cabirayaa ninkii dukaanlihiibuu siina muxuu ka qaadanayaa isagana cabirkiisii wax ka yaroo ka qaadanaya maalan ila labada dahabaa jowdada iyo xagga wanaagga iyo qaalinimaday kala qaalisan yihiin wuxuu samaynaa marka kan buu dhiibayaa ka kaloo soo qaadanaa wuuna ka yaryahay midkaas ribo waayo marka taas lababa shardiba marka labada shay ee ribowiyaadka hadday isku jinsi yihiin waxaa la shardiyaa laba shay in la kala qaato haa ow haa la isdhaho iyo ho iyo inaynan kala badanin hadday isku jinsi yihiin dahab iyo dahab marka la kala gadanaayo noocooda iska dhaaf ama siddeed iyo toban ha ahaado labaataniyo afar ha ahaado labaatan iyo laba ha ahaado xagga iska dhig nooc nooc xagga iska dhig kan dahab ma yahay haa kanna dahab ma yahay haa waxaa la shardiyaa laba shardiga waxay tahay hoo iyo hoo in laysu dhiibo markeeda koo laba waxaa la shardiyaa cadamu tafaadul inaynan kala badanin xuluulna waa ku daraan culimmada qaar xuluulku waxaa weeyaan hadda inay meesha wada joogaan mid markaas maqan yahay iyo waxaasaa la diidaa waa iska muqaabadadii sideedana ribowiyaadka in la fahmaa la rabaa badanaa kitaabkan kitaabulbuyuuca iyo waxaa ku badan shaygan waa ribowi ribowi ma aha horta ribowi oo maxaa tahay adigan taasaan in la fahmo u baahan ribowi waxaa la yidhaahdaa waxyaabo la kala iibsado oo cilatu ribaa ay ku jirto cilatu ribaa waxa ay ku jirtaa ribowi fuqahada ay u yaqaanaan ribowiyaadka marka mansuuska ah ee nebigu uu tilmaamay waa lix lix sinfo waa dahabka fidada shaciirta qamadiga timirta ma sheeg ayb dahabkii iyo fidadii shaciir bur qamadi ah timir iyo milxi cusbo lixdaas marka waxaa weeyaan inta mansuuska ahoo nebiga xadiidkiisa ku jirto waa lix jinsi ayuu nebigu sheegay sala allahu calayh ali wasalam ahlu cilmiga marka lixdaa jinsi dahab iyo fido waxay haleeshiiyeen cillada dahab iyo fido ribowi ay u noqdeen maxaa waayaa layidhi waxay istimbaadeenay ogaadeen oo u soo baxday cilladu inay tahay hamaniyada athamaniyatu waxa adduunka yaallo waxaa lagu cabiri jiray dahab iyo fido waagaas ninkii suuq waxbau keensaday guri baa dhuluu gadana gadayaa maalan dhulkaas maxaa lagu qiyaasi jiray dahab ama fido diinaar ama dirham diinaarku muxuu ahaa dahab dirhamku waa maxay waa fido yacnii ashyaada oo dhan waxaa hamankooda iyo qiimahooda ahaa dahab ama fido cillada marka adahab walfida cilladooda waa athamaniyatu waxaa la haleeshiinaa marka dahabka iyo fidada lacagahan hadda joogay lianna lacagaha hadda joogo waa tamanka ashyaada soo maha ashyaada qiimahooda lacagaa lagu qiimeeya guri baa la kala gadana meeqaa lagu kala meeqo waaya lale maxaa lagu qiimeynaa dhulkaas doolar lacag soo maha doolar dahab iyo fido marka waxaa ku cillo noqonaya oo la haleeshiinaya dhinacooda lacagaha lacagta ku dar marka qiyaas ahaana lacagtii loogu daro ayb burkan iyo qamadiganna waxaa lagu waxaa loogu darayaa marka iyaga ducmigaa laga fiirina waa la quutaa wax allaale wixii la quuto ribowi bay noqonaya oo nebiga sal ll slam xadiis waxaaba jiray aacaamu biacaam uu yidhi aacaamu biacaami ducmigaasuu marka ishaarey rasuulka meeshaa marka waxaa soo gelaya galleydii iyo digirtii iyo waxyaabahaasoo dhan ribowi waay ayaku midda saddexaad ee yacnii timirtiina ku dar laftirkeeda waa ducmigaas shaaficiyada marka waxay uga dhigeen cilla ducmi wax allaale wixii ducmigaas leh waxay yidhaahdeen waa waa ribowi bacdi almadaahibna meelo kale inay la aadaana dhici karto ay yidhaahdaan ucmiga maahan waa beeg ciladoodu waa beega wax allaale wixii la beega marka ribowi bay noqonaya nuuriyadda haddii la beego waxay leeyihiin oo koombo wax lagu kala gato curfigu sida uu keena ribowi bay noqonaya iyada soo ma fahmin marka siyaabahaasay marka raaciyeen mas'aladaasna yacni ribowiyaadku inaynan lixdan ku koobnayn moxamed bnu nasr almarwasi fii kitaabihi asunna kitaabu sunna wuxuu sheegay wax ahlu cilmi ah ma ogi buu yidhi oo lixdaas sinfi keliya ku koobay ribowiyaadka ma ogi buu yidhi marka meesha waxaa ka garanaya salafku marka lixdan inaynan ku koobine ilxaaqa inay sameeyeen ribowi horta kaasaa la yidhaahdaa ma la gartayna ribowgii marka xugun uu yeelana marka xukunkiisu waxaa weeyaan idaa biica jinsun bijinsihi jinsi haddii jinsigiisa lagu gado laba shardi baa la shardina ama saddex ho iyo ho in lays dhaho xaaloobid oo nasii'adii iyo madali waxaasaa la diidaya inaynan kala badnaanin cadamu tafaadul haddaad doonta waxaa laba shardi isaga soo koob ho iyo ho in lays dhaho oo wixii meeshiiba waa yaalaan ho iyo ho marka lays dhahayo iyo cadamu tafaadul inaynan kala badnayn dahab iyo dahabaa laysku bedelaa dolar iyo dolaraa laysku bedelaya waa kaasa waa inaynan kala badnaan isku jinsi waa hadda dolar iyo dolar soomaa hal jinsi dolar boqolkan marka marka aad ninka u dhiibto sarifayso oo uu kugu bedelaa ii jajabi aa leedahay waa inaad kulli ka soo wada qaadato haddaad lixdan ka soo qaadato afartanna waa kugu imaanaya aad tiraahdid meeshaasi marka waxbaa ka dhiman hoo iyo hoodii baa wax ka dhiman yihi haddii la kala badiyo oo la yidhaha boqolkan aniga niyow yaryar anay igu yaryihiin jajabe sagaashan iyo shanaan ku siinaya shan waa kaa goosanaya calaa shan sarifka ayaan u goosanayaana ma banaana iyadana leanna maxaa yeelay tafaadulkii baa la weynayaa markaas jeeguna waa la mid zamankan jeega wax lagu kala qortaa soo maa jeegu isaguna lacagta unbuu la mid yahay ilaa qiimihii lacago wataaye maogtahay waa in la ogaado mucaamalaadku iyagu wuxoodu cibaado kale ma aha haddii curfiga isbedelo xukunkii waa isbedelaa dabcan jeeggu marka waa la mid dadka qaarkood waxay leeyiin jeeggan warqad waay ma asagaa lacaga ee tanba lacagtuba waa warqade nin unbaa qiimo u yeelaya jeeggaanna qiima loo yeelay haddaad tagto meeshaanaad kaga soo qaadanay lacag suu ma fahmi maya laba mucaamalo hala kala bedelo taas waa usoo socdaa waxyar waa usoo socdaa ayb middan ah tan marka sidaas iyadu saasay ahaanaysaa waa jinsi haddii jinsigiisa lagu gadaayo jeegii waa la mid lacagahan hadda taleefonka lagu tuuro iyo waa la mid iyada laftirkeeda qiimay leedahay lacagta halkaanay kugu jirtaa adi waxbaa ku gada kartaa soo ma garanin haddii marka aad ku sarifanaysa taasna isaguna waa inuu kuu tuuro oo qabdigii marka inuu meeshaas ku dhaco waxaagii kiiskaagii oo kale waayo waa bacdaadii lacagta aad ku rida waxaa weyaan kiishkii oo kale waayo waa inuu meesha kugu dhaco adigana aada hoo tiraad midaa tii nooleed hoo wax ishkaala male kaas maya hadhowan kuusoo tuuri doonaa maya dabcada male taas taqaabud ma jiran ayb waxaa iyadana marka waa kaasa taasna marka sidaas ayb waa soo soconnaa waa soo soconnaa waxyar ukaadiy ukaadiy dersiga markuu dhammaado su-aal jawaabteedii soo socotaad ka hordhacaysa dersiga markuu dhammaado qofka wuxuu qabaa su-aala hadii kale macluumaadka dhan waa isdardaraya waa iloobeynaa wax aan rabna inaan sheegna idaa biica jinsun bijinsihi waa kaasa marka mas'alo kale waxay tahay shaygii jinsigiisii ma aha waxaa lagu gadaayo idaa biica jinsun bikayrihi jinsi ayaa waxaa lagu gaday jinsi kale laakiin waxay wadaagaan cilladii ribada laakiin isku cillo waa eega kale jinsi waayo waa isku cillo maxay noqon karaan dahab iyo fido dahab iyo fido waa isku cillo soo maaha cilladoodu waa tamaniye waay isku jinsi miyaa dahab iyo fido isku jinsi ma aha hal shardi bisaa la shardina markaas muxuu yahay shardigaasi waa ataqaabud hoo iyo hoo in laysdhaho waa la kala badsa karaa marka konton garaam oo dahaba kun garaam oo qalin a waa ku iibsan kartaa ayb lacag iyo dahab baaba ka mid a lacag iyo dahab waa isku cillo labadoodaba waxbaa lagu qiimay karaa lacag iyo dahab marka la kala bedelanayo laysku gadaayo waa la kala badin karaa laakiin hoo iyo hoo in laisdhaho inay isla ekaadaan shardi maaha ayib dolar iyo waxaa la mida shilin soomaali dolar iyo shilin soomaali waa isku waa isku cillo labadooduba waa aman amaniyaday wadaagaan laakiin waa laba jinsiyay kala yihiin oo laba lacagay kala noqonayaan meeshaas marka waxaa bannaan in la kala badiyo oo milyan iyo toddoba boqol soomaali ah ayaa boqol dollar bis lagu bedelo karaa oo nebigu wuxuu yidhi ida ikhtalafat alajnaasu fabiicuu kayfa shi'tum saad doontaan u kala gata idaa kaana yaddan biyadin hoo iyo hoo hadday tahay dolarkan jeexan marka haddoo kale u imaan karaan dolarka jeexan haddii shilin soomaali lagu bedelanayo sawrabuu kaaga gadan karaa ninka oo wuxuu ku dhihi karaa aniga haddaad boqolkaagan dollarna milyan iyo toddoba boqolaan kaa siina boqolkaagaan meeshaan ka jeexanna meleni shan boqolaan kaa siinaa ma ku rabtaa haa waa ku rabaa sax waayan wax ka qaldanna maaha sababta waxay tahay marka horeba inaad wax kala gadataan heshiiskiinay ku xihan tahay laakiin shardiga meesha yaalla waa maxay hoo iyo hoobaa la rabaa bis laakiin dollar jeexan iyo kuwo kaloo isla dollara isku bedelaysaa ma la kala badin kara boqolkaagan waa jeexan yahay sagaashan iyo shanaan ku siinayaa taas darteed lianna anaa kabi doono haddii uu leeyahay may saas waxba kuma gala gadanayna leedahay lianna kanna dollar waay kanna dollaraan joognaa waa timirtii xumayd iyo middii fiicnayd oo laysku bedelaya nebiga sal lla ly slam waxa uu yidhi midda fiican gad midda xun iska gad oo lacag markaad ku soo bedelata tan fiican intii ay kuu goyso ku gado ayb wax ka dhiman ma lahan umalayna masaladaas ayb haddii marka labada jinsi ay kala bedelan yihiin isku cillana aynan ahayna soo hartay wax cilaa ay wadaagaan male laba jinsiyayna kala yihiin oo maxaa ka mid a maalan lacag iyo waxaa isku bedelay galley lacag iyo galley waa laba jinsi isku cillo maya lacagta iyo galleyda maya galleyda cilladeedu maxay ahayd yaa ducmiyay ahayd galleyda lacagtana cilladeeda tamaniyay ahayd bis taas wax la shardinaa male deyn waa lagu kala gada karaa waa la kala badsa karaa waa kalawaa kaas iyado marka sidaasa yeelana marka dahab iyo lacag haddii laysku gadaayo deyn lama ogolo ogow makaan lianna lacagta cilladeeda iyo dahabka cilladiisu waa isku mid cilatu ribaa waa wadaagaan wayna kala jinsi waa marka haddaad tiraa dahabkaanaan kaa gatay lacagta waa kuu keeni doonaa ma bannaan hooyo hoo in laysdhaho lacagtii la dhammaystira lacagtaadii waatana dahabkii keen bis deyn ma gala asaga ayb yah maxaa tiri beriis iyo bur waxaa la shardinaa waa isku jinsi waa kala jinsi laakiin waa isku cillo ducmi bay wadaagaan deyn ma oo la ogola hooy hoo in lays oo lagu kala baxo ayb saddexdaas suura un ka soo bixi karto idaa biica jinsun bijinsihi jinsi in jinsigiisa lagu gabo idaa biica jinsun bikayrihi wataxadat ilcillatu cilladoodiyaa mid noqotay ka saddexaadna waxay tahay idaa biica jinsun bikayrihi wakhtalafat ilcillatu saddexdaas suuro waa wax ka soo baxaya marka ayb kuwayaalkaasoo marka sheegaya marka wuxuu yidhi addahabu bidahabi riban weeyaan ilaa haa w haa ilaa in hooy hoo lagu yidhaahda maahan walburu bilburi riban ilaa haa w haa washaciiru bishaciiri riban ilaa haa w haa watamru bitamri riban ilaa haa w haa ayib marka meeshan wuxuu leeyahay cumar marka sidaanu u sheegayo wixii kalena dahab iyo fidana waa la kala badin karaa laakiin dalxa iyo iyo malik bnu ows iyagu markaa waxaa ka maqnayd marka taqaabudkii baan meeshii oolin dahabkiina waa joogaa kii kalena sarifkii kalena waa maqnayd fidadii baa maqnayd cumar marka waa ka celiyey sidaan buuna sheegay marka dahabka laftirkiisa iyo fidadu isagoo mansuusana wou noo imaan doonaa ayb xadiidkan marka dhowr waxyaabood baa laga qaadanaya buu yihi qaala bnu cabdilbar fii hada alxadiidi ana alkabiira yeli lbayca washiraa'a linafsihi xadiidkan waxaa ku sugan buu yidhi qofka weyn inuu beeca iyo waxgadashadu isagu nafsad ahaantiisa ula baashiro wa in kaana lahu wukalaa dad wakiillo u aba halahaado wa acwaanun dad oo adeegayaal ah yakufuunahu ka celinayaan ka celinayaan shaqadan oo iyagu ka kaafinaya ha joogaan ayb wuxuu yidhi marka acwaan iyo kale markaa isagu shaqada ka kaafiyaba ha lahaadaan wa acwaanun yakfuunahu wa fiihi waxaa ku sugan buu yidhi xadiidka almumaakasatu fi lbeyc walmuraawadatu wa taqliibu silcati gorgortan in la geli karo badeecada in la gedgediyo la iska feeriyo wa faa'iidatuhuna alamnu min alqabni waxaa laga ammaan helayaa in qofkii la dago marka wa anna min alcilmi cilmiga waxaa ka mida maa yakfaa cala arajuli alkabiiri alqadri ninka weyn ee caalimka ah wax cilmigoo ka qarsoomi karaa jiri kara xataa yadkurahu xataa yudakirahu hayruhu ilaa uu keyrkiis ka xasuusiya hadda dalxa waa nin weyn alcashara almubashariina biljanna ayuu ka mid ahaa haddana masaladan waa ka qarsoonaati cumara u sheegay wa anna alimaama idaa samica ow ra'aa shay-an laa yajuusu yanhaa canhu imaamku hadduu arko wax aan bannaanayn dadka waa ka celinaya wayurshidu ila alxaqi xaqa ayuu dadka ku hanuuninaya wa anna man aftaa bixukmin ninkii xugun ku fadwoodo xasuna an yadkura daliilahu daliilkiisa inuu daba dhigaa waa fiican tahay cumar xukunkiibau sheegay daliilkiina waa daba dhigay wa ana alxujata calaa man khaalafa fii xukmin min alaxkaami allatii fii kitaabi illahi ow xadiidi rasuulihi nin allaale ninkii xugun axkaamta kitaabka alle ku sugan xadiidka nebiga ku sugan ninkii khilaafo xujada isagay dul saaran tahay kaa-inan mankaana ninkaa marka alxujatu calayhi qofkoo doona ha ahaa ayb wa fiihi ana alnasii'ata laa tajuusu fii bayci dahabi bilwariq waxaa laga qaadanayaa buu yidhi in madal ama deyn aynan ku bannaanayn dahab iyo fido markaa la kala bedelanayo xaggee laga fahmay meeshaas marka meesha laga fahmay waxa ay tahay fataraawadnaa xata starafa minii oo sarif waxaa loo yaqaanaaba dahab iyo fido marka la kala bedelanayo sarif markaas ayb isaga kuwu meel baab kale u ku sheegi doonaa dahab iyo dahab marka la kala bedesho magaca la dhaho iyo waxyaabahaas marka meeshaasu ka soo baxay wuxuu yidhi fiihi ana anasii'ata laa tajuusu fii bayci dahabi bilwariq wa idaa lam yajuz fiihimaa haddii dahabkii fidadii aynan ku bannaanaanin maca tafaadulihimaa iyagoo weliba la kala badin karo binasii'ati nasii'a aanay ku bannaanaanin fa axraa an laa yajuusa fi dahabi bidahabi wahuwa jinsun waaxid dahab iyo dahabna da inaynan ku banaannaanaynin min baabi owlaa wakada alwariqu bilwariq ayb baabu bayci dahabi bidahabi dahab dahab lagu iibiyaa xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa sadaqatu bnu lfadl qaala akhbaranaa ismaaciil bnu culaya qaala xadaanii yaxya bnu abi isxaaq qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu abi bakrata qaal qaala abu bakrata radia allaahu canhu qaala rasuulu lahi sal l salam laa tabiicu dahaba bidahabi dahab dahab ha ku gadinina ilaa sawaan bisawa xaal uu yahay mid kuwa siman ilaa sawaan inuu yahay mid eg bisawaa'in eg mid eg mid eg lagu gada maaha waalfidata bilfidati ha ku gadinina ilaa sawaan mid eg oo bisawaa'in lagu gadaaya maaha iyagoo eg xaal ay eg yihiin maaha siman yihiin wa biicu dahaba dahabkii ku gada bilfidati fido ku gada waalfidata fidada gada bidahabi dahab ku gada kayfa shi'tum sidaa doontaa laakiin xadiidkii cubaada fii saxiixi muslim baa wuxuu qeyd buu kusii xoreeyo kayfa shitum idaa kaana yadan biyadin buu baabu bayci lfidati bilfida fida fida lagu gada xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu sacdin qaala xadaanaa camii qaala xadaanaa bnu akhi zuhriy can camihi qaal qaala xadaanii saalim bnu cabdillaahi can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana abaa saciidin alkhudriya xadaahu midla dalika ayuu sheegay oo kale xadiidan can rasuuli lah sal slam isagoo nebiga ka sheegaya falaqiyahu cabdullaahi bni cumar ayuu la kulmay falaqiyahu cabdullaahi bni cumar baa la kulmay faqaala waxau yidhi yaa abaa saciid abuu saciidow maa haada aladii tuxadisu can rasuuli lah sal slam waa maxay waxaan aad nebiga ka sheegaysid faqaala waxa uu yidhi ayb faqaala waxa uu yidhi abuu saciid fi sarfi sarifkii shanigiisiibu wuxuu ka yidhi samictu rasuul اllahi sal l slm yaquul addahabu biاdahabi mila bimilin wاlwariqu biاlwariqi mila bimilin nebiga waxaan maqlay buu yidhi isagoo sarifka ka dhahayo dahab dahab baa lagu gadaa isagoo isla eg waalwariqu bilwariq fida fidaa lagu gadaa milan bimilin iyagoo isla eg maxalushaahidka intaas dambe qaala xadaanaa cabdullahi bn yuusuf qaala akhbaranaa malikun can naaficin can abi saciidin اlkhudriyi radia allaahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaala laa tabiicu dahaba bidahab dahab dahab ha ku gadinina ilaa milan bimilin inuu yahay walaa tushifuu ha ziyaadinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaarka kale ha ka siyaadinina walaa tabiicu lwariqa bilwariqi fida fida ha ku gadinina ilaa milan bimilin inay isla egyihiin maahan walaa tushifuu ha siyaadinina bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaarka kale korkiisa walaa tabiicuu minhaa ha gadinina wax ka mida kuwaas aan sheegnay haa'iban mid maqan binaajizin mid hadda joogaa ku gadinina xuluulkii waa shardigiisa shay maqan mid jooga ha ku bada ha ku iibi ha ku gadanina yacnii deyn laguma gedi karo midaa joogo kan kalaa maqan maya baabu bayci diinaari bidiinaari nasaa'an diinaar diinaar lagu gado madal diinaarku marka waa dahab ogow qال xdثna clي بن cbdاللahi qال xdثna الضxاak بن mklد qال xdثna بن jurayجi qال أخbrnii cmr بن dinar أna abا صالحi الزyاt أخbarahu أnhu samca abا سacيidi الkhdriya radي الlه عnه yquul الdiinaaru bالdiinaari diinaar diinaar lagu gadaa wالdirhamu bالdirhmi dirhm dirhm lagu gadaa dirhamkuna waa fidadii faqultu lahu waxaan ku idhi yanii diinaar diinaaraa lagu gadaa dirhamna dirham faqultu lahu waxaan ku idhi fa ina bna cabbaasin ibnu cabbaas laa yaquuluhu sidaa ma dhahayo yanii diinaar diinaar baa lagu yibiyaa iyagoo isla eg markaasuu yidhi ibnu cabbaas sidaas ma qabo yanii masalada waxay tahay labada shay dahab iyo dahab laysku gado fida iyo fida laysku gado laba shardi bay leedahan dhahna soo maa taqaabud in la kala qaato iyo tasaawi in isla ekaado ayb taqaabudka shardi muttafaq lagu yahay taqaabudka hooyahooda waa muttafaqa lagu yahay laakiin tasaawigaa khilaaf ka dha ayaa ku jiraa khilaafkaasna wuxuu ka dhaxeeyaa ibnu cabbaasoo dhinaca iyo saxaabada jumhuurtoodao dhinaca ibnu cabbaas isagu wuxuu dhihi jiray waa la kala badin karaa kiilo dahaba laba kiilo dahab kale oo uga bedelan kartaa ayb isaga saasuu qabay oo sarifka marka uu yahay hal jinsi oo ciladana marka mid ka ah isku jinsina ay noqdaan keliya hoo iyo hoo unbaa shardi ah hoo iyo hoo haddii laysdhahayo waa la kala badsan karaa wabitaali marka madhabkiisa haddii la fiiriyo wuxuu noqonayaa marka de dolarkana in markaa la kala badsan karo boqol dolar haddaad u dhiibto sagaashan hadduu ku siiyo ibnu cabbaas isagu marka ma arko wax ribaa inay ku jirto laakiin axaadiidtii rasuulka inay ribo ku jirtay sheegeen ibnu cumarna waa qabi jiray ibnu cumar waa ka soo laabtay isaga waa la og yahay laakiin ibnu cabbaas ma ka soo noqday mas'alatu sarfi mase kama soo noqonin khilaaf baa ku jira isaga kasoo noqoshadiisa siday ahaataba ibnu cabbaas markii la weydiiyey daliil muu haysaa la yidhi wuxuu yidhi aniga usaama waxaan ka maqlay buu yidhi laa riba ilaa fi nasii'a riba ma jirto ilaa midda nasiicada maahane ayb marka laa riba ilaa fi nasii'a nasiicadan diidaa buu leeyahy aniga laakiin haddii waxaan hadda ay joogaan sidii la rabaa loo kala gato ribada kala badinta ribalfadli isagu ma arki jirin riba nasiicadu arki jirin ribadana laba noocay u qaybsantaa ribalfadli iyo riba nasii'a riba nasiica waa midda qur-aanka uu ka hadlay qur-aanku ribalfadli kama hadlin laakiin ribalfadli sunnada nebiga ka hadasha sala allahu calayh waali wasalam isagoo marka middaa ribalnasiicadu waa muttafaqa lagu yahay tan ribalfadleedana khilaafkaas baa jira laakiin khilaafku muxuu taraa haddii rasuulka xadiidkiisii oo saxiixa uu yaallo wax uu kaa xujo ma noqonayo ibnu cabdilbar wuxuu yidhaahdaa alkhilaafu leysa bixujatin masaladan waa laysku khilaafay hal xujaa ma aha haddii masaladan laysku khilaafay deliilku uu cad yahay qof walbaa waxaa laasimku ah deliilku inuu u hogaansamo ka inamanka ibn cabdilbar marka jaamicu bayaan ilcilmi wafadlihi sidaasuu ku yidhi hadal aad u qiimo badanna waay dadka gobol marka waxay yidhaahdaan masaladii markaa daliil iyo wax la keeno wuxuu leeyahy masaladaas waa laysku khilaafay ha laysku khilaafee deliil maa xagga iyo xaggaba jiro haddii deliil ou jiro deliilka fahamkiisa waa dhici kartaa qofka inuu meel la aado laakiin haddii dhinacaan deliil aanu jirin dhinacaanna uu deliil jiro khilaafkaas macduur waaye ninkii keenay ibnu cabaas iyo kale laakiin macduurnimada annaga laazim naguma ah inaan ibnu cabaas masaladaas ku raacno bal ibnu cabaas isaga waxaa laga haayaa intuu dad wax u sheegay mutcada tamatuca yacni ayay waxay yidhaahdeen cumar iyo abubakar waa diidaanaa la yidhi tamatuc markaasuu wuxuu yidhi aquulu lakum qaala rasuululah sal l slam waxaan idin dhahayaa rasuulku saasuu yidhi wataquuluuna qaala abuu bakrin wa qaala cumar waxaa dhow buu yidhi dhagax inay samada idinkaga soo daadato haadaa marka tan maxay keenaysaa marka asxaabtii marka ibnu cabaas waa kula doodi jireen qaarkood marka waaba tanoo waxaa la yidhi faqultu lahu waxaan ku yidhi fa ina bna cabbaasin ibnu cabaas laa yaquuluhu sidaan ma dhahayo faqaala abuu saciid abuu saciid waxa uu yidhi sa'altuhu waan su'aalay ibnu cabaas faqultu waxaan idhi samictahu min annabiy sal l salam waxaana aad leedahay waa la kala badin karaa nebiga maa ka maqashay oo wajadtahu fii kitaab illaah mase qur-aankaad ku aragtay rasuulka maa ka maqashay mase qur-aankiibaad ku aragtay qaala waxa uu yidhi kullu daalika laa aquulu waxaasoo dhan ma dhahay qur-aankiina hadda anig kuma haayo u leeyahay nebigiina kama maqlin insaafkiisa marka feeraya qofka alla ka cabsiga wuxuu keenaa marka qofku laakiin hadduuna ilaahay ka cabsanaynin dooda uu ku adkaaw uu isleeyahay dadka qaarkood marka masale laga doodo dooddaas inay ku raayaan oy ku adkaadaan ay jecel yihiin waxay ku kalifeen marka alleh rasuul inay ka been abuurtaan wuxuu yidhi marka kullu daalika laa aquulu intaba dhammaan ma dhahayo yidhi wa antum idinkaana aclamu birasuuli illahi sal l slam minii rasuulkana ani idinkaa igaga aqoon badan uu yidhi idinkaa muddo badan la joogay nebiga oo igaga aqoon badan walaakin akhbaranii usaamatu usaama wuxuu ii sheegay ana nebiya sal l slam qaal nebigu inuu yidhi laa ribaa ilaa fi lmasiixa riba ma jirta ilaa madal maahan madal maxaa marka lagu xambaaraya labada xadiid see loo jamcinaa waxaa la dhihi karaa laa ribaa riba ma jirto ribadaasna marka loo jeeda midda weyninka badan ee daran ilaa fi nasiixa madasha maahan macnuhu markaas riba sideedaba ma jirto cumuumkaas waxaa khasisaayo xadiidkan axaadiidtan hadda aan soo akrinayna khasisaysa masaladaasna marka meesha waxaa kaaga cad marka riba alfadli inay jirto riba nasiiana ay jirto ibnu cabaasna isagu xadiidkan inay la noqotay riba alfadli inaynan jirin xaqiiqduna marka abuu saciidin alkhudrina wuxuu leeyahy nebigan ka maqle cumar wuxuu leeyahy rasuulkan ka maqle marka xujadu meeshaas ay taallaan wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina maxamed